Halkani waa shabakada warbaahinta idanews.com waxay idin soo tabanaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
afgembi waxaan qabaa inuu yahay xilliga kan xilli uusan waxtar ah u ahayn oo caalamkana uusan ka soconin marka waxa laga dhaxli karaana waxa weeye caalamka oo go'doomiya dadkii oo iyaga laftigooda bulshadii dalkaas iska lahayd oo inta badan raalli ka noqon marka waxyaalo badan baa laga dhexlahayaa marka hadda lagama dhexlahayo sidii waagii hore oo xiliyadii gumaysiga afrikaanka ka xoroobahayeen ama caalamka qaarkii ka xoroobahayeen oo ciidamadu wadaniyo qaarkood daraaddeed uga wareegahayeen xukunka lama joogo waa gartay xilligan cornele neecaw dimuqraadiyadeed ayaa caalamka ka hirgalay xukun military burundi ma lagu maamuli karaa bay kula tahay anigu taariikh ahaan intaan burundi ka hayo dal ma ahan ay ka socon karto awood in lagu maquumiyo badanaa dadkiisu kacdoon bay ku jireen kala qaybsanaan bay ku jireen laakiin ilaa markii dambe caalamkuna u gurmaday laguna soo celiyey dimuqraadiyadii marka batatan ba dadka iyo dalka burundi dan uma ahan inqilaab military waa gartay haddii ay ciidankan afgembiga kula wareegay burundi ku guulaystaan in ay hantaan guud ahaan ammaanka dalkaas saameyn ma ku yeelan kartaa ciidamada ka jooga soomaaliya
horta hoggaanka dalka burundi ciidamada ka jooga soomaaliya waxay ka mid yihiin ciidamada africa unionka ama igaad ka howlgelahaya soomaaliya xaaladooda military ahaan waa heer caalami weeye oo ayaa lagu ay ama awisaran ku helaan ama goboleed bay ka helaan dhaqaalahana ka helaan marka midaas ma umalaynayo inay saameyn badan kusoo noqonayso markaan dalka gudihiisa u noqonnana ciidamadaas la geeyey ciidamo ay tababarka ugu yabooheen xeryaha ha ugu yabooheen laakiin midooda yurub iyo dawladda maraykanka ayaa maalgelinahayay marka haddaan guud ahaan dalku qasmin saameyn saasa kuma yeelanayso haddii ilahay
waa gartay laakiin haddii saraakiisha burundi ee afgembiga hadda kula wareegay dalkaas ay amar ku bixiyaan in ciidamadooda ay dib ugu soo ruqaansadaan soomaaliya marka markaan eegno dhinaca kale saameyn ma ku yeelan kartaa ciidamada midooda africa amisom oo burundi tiro gaaraysa shan kun afar boqol soddon iyo laba askari ay soomaaliya ka joogto amisom saameyn ma ku yeelanaysaa
haddii amarkaasu baxo waxaan filahayaa inay saameyn xoogla ku yeelanayso laakiin u malayn maayo inqilaabka saraakiisha samaysay waxay taageero ka rabaan beesha caalamka marka danaha beesha caalamka ee burundi caalamku ka leeyahay sida danaha nabadeynta soomaaliya oo kale waxaan waxaan filahayaa inay dawri doonaan hadday fekerahayaan haddayse hadday iska yihiin niman dhallinyaraha oo ciil qaba oo saraakiil oo xukunkii la wareegana wax walba ka filo waa gartay waddankaas burundi waxa uu ka soo kabanayay dagaaladii sokeeye marka xukunkan military hadda afgembiga lagula wareegay ma laga yaabaa in uu hadda dagaalkii qabaa'ilaadkii iyo wixii laga soo gudbay inay dib ugu laabtaan adoo micnaha khibradaada wax ka fiirinaya badanaa inqilaabyada africa ka dhaca aakhirka waxay ku dambeeyaan dhiig iyo is-ereyasho iyo dimuqraadiyadii oo lunta iyo xuquuqdii bani aadamka uradii u doodahayay oo kaca marka waxaan rajaynaynaa dalka burundi waa dalan walaalanahay waa dal dhiigooda noo huray waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay saraakiishaasi isdejiyaan dalkana ku soo celiyaan nidaamkii dimuqraadiyadda muddo kooban inay ku soo celiyaan sidaas baan filahayaa waxaanan isleeyahay ninka madaxweynaha ah doorashada hadda inuu joojiyo ayaa beesha caalamku cadaadis ku saaraysay muddona uu ku daro isaguna ka dego marka waxaan filahayaa haddii dalka wanaagsan loo fasiro inay noqon doonto kabdigidiisi inay tahay laakiin qolyahan ciidanka ah in muddo lix bilood ugu badnaana la siiyo oo ay dalkii dimuqraadiyad ka soo celiyaan halkaas waa dhinaca wanaagsan qaybka kale beesha caalamka waxaa suuragala inay ka timaado cunaqalasin waxay ka oo xag diblomaasiyadeed ama xag siyaasadeed iyo xag dhaqaalaba marka taana bulshada burundi bay saamaynaysaa waxaana ka abuurmi kara kacdoonno hubaysan oo siyaasi ah waa gartay ugu dambeyn cornel ciro haddii saraakiishan afgembiga kula wareegay burundi ay amar ku bixiyaan in ciidamadan ay ka soo baxaan soomaaliya maxaa dhici karaa ugu dambeyn waxaa dhacaya arrintaas haddayba dhacdaba waxa weeye waxaa dhacaya soomaaliya saameyn weyn oo xagga amniga ah kusoo noqonaysa waayo waa cududda labaadaan filahayaa inay yihiin burundi oo dalka soomaaliya joogta marka waa culays intiisa la eg hadday baxaan oo igaadna saameynhayo africa unionka saameynhayo una malayn mahayo in deg deg loo helayo ciidan bedela marka taa ayada laftigeedu afri igaad iyo africa union iyo guud ahaan beesha caalamka waxay ka rabaan aqoonsi bay ka rabaan waxay ka rabaan inay la qaataan wariiqadii lagu gaari lahay dimuqraadiyadda marka u malayn mahayo inay ku degdegayaan arrintaas